Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul-Insaanka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ururada bulshada rayidka ah ee lagu casuumay kulanka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul-Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa madasha ka soo jeediyay aragtiyadooda iyo isbedeladooda ku aadan horumarinta ururada bulshada rayidka iyo wada shaqeynta ka dhexeysa Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul-Insaanka Xukuumadda Federaalka ah Soomaaliya.
halkan waxaa fadhiya bulshadii rayidka qaybaheeda kala duwan waxa maanta loo fadhiyana waxay tahay bal qadiijo maxay idiin sheegi doontaa qadiijo maxay idiin tilmaami doontaa laakiin maanta haddaa annagana tiri taladiina la imaada wasiiraday wasaaraddan waxyaabo badan ee mas-uuliyadooda qaatay wasaaradda intii ay jirtay waxay qabatay dhowr walxood ay qabatay oo dadka naafada ah diseembar soddon iyo koodii laba kun toban iyo sideedii wasaaradda waxay baarlamaanka marsiisay xeerka dhismaha hay-adda naafada qaranka agost lixdeedii laba kun toban iyo sagaalkii wasaaradda waxay sixiday ay baarlamaanka marsiisay ilaa madaxweynaha gaarsiisay c r b d xeerka caalamiga naafada waana soo dhaweyneynaa runtii aadaana ugu faraxsannahay wasiiradda dhalinyar oo wax baratay rabta inay haweenka soomaaliyeed hogaamiso runtii waa wax muhiim ah waanu ku faraxsannahay runtii waanu ku soo dhaweyneynaa wasiir waxaan ku leenahay soo dhawow garabkaada ayaa nahay guddiga la sheego oo civil society-ga way fiicantahay in la sameeyo waxaa kaloon ku dari lahay maadaama aada haweenkii adinka aada liid u tihiin inaad coordination roolkaas la xoojiyo oo la soo celiyo waxaa maanta marka farxad noo ah dhalinyarada hadda oo baahida gaarka qabto siiba dadka maxaa tirada aragtida la in iskoolkooda aan ka bilowno aan briilkan uga keeni jirno ilaa malaykanka maantana ay fadhiyaan gabdho ka soo baxay political science oo afar ah oo laba sano fadhiyaan qaar it ha noqdaan oon shaqo haysan marka taasoo dhan waxaa waxaan ku imaan karaa sharciga haddii la xoojiyo wax kastoo noo fududaanayaan waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay in maanta wasaarad dhalinyaro ah oo dad wax bartay ayna hor fadhiyaan maanta markaan saas leeyahay waxay tahay dhalinyaradu markasta waxay ka firfircoon tahay dadka kale ugu dambeyn waxaa kulanka soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul-insaanka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya khadiija almaqsuuni maamooyin kusoo dhabar adeegay arrimaha bulshada rayidka aada mar hore kasoo bilaaba shaqooyinkood ee maantana ilaa maanta ee wadaan ay ku baraarujinayaan gabdhaha yaryara wax soo bartay inay ayakan meesha kasii wadaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin gabdhahaasne khibradiini waa u baahanyiin iyo tababarkiina inaa ugu dartihiin khibradiin insha allah si guud ahaanna waxaa rabay hal for hal farfool ma dhaqdo oo dowladda keligeed kuma filno wax walba inay qabato khaasatan ka wasaarad ahaan anigoo afka wasaaradda ku hadlaayo wasaaradda lafdhabarkeed idinka waay idinku waa dadka bulshada ku dhex jirtiin mar walba oo xaaladeeda dhan dhammaantiin ka warhaysiin waxaa rabnaa waxay tahay wax walba qalado wuu dhacaa laakiin muhiimadda waxay tahay inaa wixii la wada saxo iyo sidaa u wada sixleen inaa laga laga wada hadli karo halkaana maanta waxaa u fadhina waxay tahay waa intaas idinkana waa ku mahadsantiin inaa maanta naga soo qayb gasheen laakiin dooda iyo miiska haddii la fadhiisto waxaa aaminsanaha waxyaalo badan inaa xalal badan la keen karo
kulankani ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay howlaha kala duwan ee bulshada rayidka ay u hayaan ururada bulshada rayidka ah ee ka dhisan magaalada caasimadda ah ee muqdisho